إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن bismi illaahi araxmaan araxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu kusoo dhowaada dhegaystayaal warka subaxnimo idaacadda islaamiga alfurqaan qodobada saaka aad ku dhegaysan doontaana waxaa ka mid ah ku dhowaad labaatan askari ayaa dowladda kenya dhimashadii dhaawac kaga noqday weerar ka dhacay dhulka soomaaliyeed oo ay xooga ku haysato askari ka tirsan ciidamada dowladda federaalk ayaa magaalada muqdisho ku dilay laba qof oo rayid ah kadib markii uu rasaas la dhacay sarkaal ka tirsan dowladda federaalk ayaa lagu dilay deegaan ka tirsan shabeellaha hoose siyaasi ku dhaqan magaalada muqdisho ayaa sheegay in cadaalad darrida dowladda federaalk ay gaartay meeshii ugu xumeed isagoona ku cabbiray arrin la yaab leh oo caasimada ka dhacday wilaayada islaamiga ah ee shabeellaha hoose iyo odayaasha dhaqanka ee gobolka ayaa ku heshiiyey qodobo dhowr ah kadib dowro loo qabtay waxgaradka haweenka muruqmaalka ah ee ku dhaqan magaalada hargeysa ayaa ka cabanaya shaqo la-aan ehelada wiilal dhallinyaro ah oo ay dowladda federaalka ah ka dhigtay calooshoodu shaqaystayaal ka dagaalama dalka libiya ayaa arrintaas cabasho badan ka muujiyey sarkaal hore uga tirsanaa ciidankii soomaaliya ayaa ka hadlay maamulada soomaalida ah ee shisheeyaha itoobiya ugu horeeya la shaqaynaya isagoo geesta kalena soomaalida baaq u diray dowladda maraykanka ayaa albaabada isugu dhufatay qunsuliyaddii shiinaha ee magaalada houston oo diyaargarooba qodobadaasoo dhammaystiran آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن waa subaxnimo jimco ah oo ay taariikhda hijiriyada ku beegan tahay saddexda bisha dulxaja sannadda kun afar boqol kow iyo afartanka hijiriyada warkii oo fidsan ku dhowaad labaatan askari ayaa dowladda kenya dhimasho iyo dhaawac kaga noqday weerar ka dhacay dhulka soomaaliyeed oo ay xooga ku haysato zakariya cumar ayaa warkan inoo faahfaahinaya ciidamada xarakada mujaahadiinta al-shabaab ayaa weerar xoogan oo cagmarin ah waxa ay ku qaadeen saldhig military oo ciidamada kenya ay ku leeyihiin deegaan ka tirsan dhulka n f d ee ku jira gacanta dowladda kenya weerarka oo ahaa mid qorshaysan islamarkaana ciidamada mujaahidiinta al-shabaab ay u adeegsadeen noocyada kala duwan ee hubka ayaa waxa ay ku qaadeen saldhig military oo ku yaala deegaanka yumbis ee gobolka gaarisa dagaalkan oo in muddaha socday layskuna adeegsaday hubka noocyadiisa kala duwan ayaa waxa uu khasaare adag kasoo gaaray ciidamada kenya ay joogay saldhigga weerarka lagu qaaday ugu yaraantii lix askari oo ka tirsan ciidamada dowladda kenya ayaa la xaqiijiyey inay ku dhinteen weerarka lagu qaaday saldhigga militari ee deegaanka yumbis halka ay ku dhaawacmeen toban kale ciidamo kale oo kiyaanti ah oo isku dayay inay usoo gurmadaan askarta lagu weeraray saldhigga yumbis ayaa la kulmay weerar kamiin ah waxaana qarax xoogan lala egtay kolonyo gurmad ah oo dhaliyey in gebi ahaanba uu basbeelo gaari ka mid ah kolonyada dhammaan askartii saarneed gaariga qaraxa lagu burburiyey ayaa dhimasho iyo dhaawac noqday sidaaynu kasoo xiganayno ilawareedyo lagu kalsoonaan karo dhulka n f d ayaa ah dhul soomaaliyeed oo gumaystihii ingiriiska uu siiyey dowladda kenya waxaana hadda ka socdo halgan lagu doonayo in lagu xoreeyo dhulkaasi oo ay horboodayso xarakada mujaahidiinta al-shabaab kaalinna ay ka qaadanayaan muslimiinta soomaaliyeed ee halkaasi degan askari ka tirsan ciidamada dowladda federaalk ayaa magaalada muqdisho ku dilay laba qof oo rayid ah kadib markii uu rasaas la dhacay dhacdadan oo ahayd mid xanuun badan ayaa waxay ka dhacday agaarka saybiyaano ee degmada hodan ee magaalada muqdisho waxaana ay timid ka gadaal markii askari ka tirsan ciidamada dowladda federaalk uu rasaas ku furay laba wiil oo dhallinyaro ahaa islamarkaana halkaas ku sugnaa mid ka mid a dhallinyarada uu rasaasta ku furay waxaa magaciisa lagu sheegay cabdishakuur maxamed labada wiila dhallinyarada ah ba halkaas ayay ku dhinteen iyadoona la sheegay in askarigii dilka geystay oo goobta isaga baxsaday goobjoogyaalka agdhowaa halkay rasaastu ka dhacday markii horena kala carar ayaa goobta dib ugu soo laabtay iyagoona meydka meesha ka qaaday magaalada muqdisho waxaa toddobaadyadii u dambeeya aada ugu sii badanayay dilalka bareerka ah oo ay geysanayaan ciidamada dowladda federaalka kuwaasoo ilaahii hadda aan waxba laiska weydiin sarkaal ka tirsan dowladda federaalk ayaa lagu dilay deegaan ka tirsan shabeellaha hoose sarkaalkan oo magaciisa lagu soo gaabiye xasan ayaa waxa uu dowladda federaalka u qaabilsanaa dhanka mina baarista waxaana uu dhintay kadib markii uu isku dayay inuu baaro qarax ay mujaahidiintu u diyaariyeen ciidamada dowladda federaalka ah qaraxa dilay sarkaalkan ayaa waxa uu ka dhacay intaa u dhexaysa berire iyo sidoo kale awdhegla oo ka wada tirsan shabeellaha hoose marar badan saraakiil miina baariyaal ah ayaa dowladda federaalka kaga dhintay shabeellaha hoose iyo sidoo kale shabeellaha dhexe kuwaasoo xilliga ay dhimanayeen ku guda jiray baarista qaraxyo ay dhegeen mujaahidiinta siyaasi ku dhaqan magaalada muqdisho ayaa sheegay in cadaalad darida dowladda federaalka ay gaartay meeshii ugu xumeyd isagoo ku cabiray arrin la yaab leh oo caasimada ka dhacday maxamed cali aadan ayaa soo jeedinaya waxaa isa soo taraya tacadiyada ay dowladda federaalka kula kacayso bulshada qaybaheeda kala duwan iyo xitaa xubnaha iyada u shaqeeya yaxye sheekh caamir oo ah siyaasi ku nool magaalada muqdisho ayaa sheegay in askari ay qaraabo yihiin uu dilay askari kale kadibna uu u baxsaday magaalada beledweyne kaalintii shaqo ee askarigaas ayaa waxaa si musuq ah ku soo galay askari kale kaasoo ku howlgalay magaca askariga baxsaday ee dilka geystay yaxye wuxuu sheegay in askarigan maxkamad la soo taagay lana toogtay isagoo qaylinaya oo odhanaya aniga magacan ma lihi waxayna u muuqataa in saraakiil kale ay soo shirqooleen askarigan kale aniga askari aan qaraabanaha nin uu dilay askari kale ah waa baxsada beledweynou tegey muddou maqnaay waa aragtay magaalada nolosha jirto magaciisa nin kalaa qortay oo shaqa ku shaqo tegay oo askari bilow bushaar ku qaatay bishii dambaa la fiilay magac warka kii wax dilay waa nab maxkamaddaa la keenay nimaa disha war aniga ma dilo adaa dila war aniga hebel laymayraa dadka hala weydiiyo hebel oo baxsada magaciisa kusoo shaqo teg isla marka waa la xukumo abeele toona qaadana waa la toogta askari aa xawqadiisa kii kale waa yimid hadda waa joogaa caadi jidkiisa lama dili karo marka waaba nin dhintay maxkamaddu maray dilku xakunta waana la toogta hadda qofta soo qabata dhihi karta heblaha disha baa jirta fariid xorriyada u wareegaa dhowaan ayay ahayd markii xabsiga dhexe ee magaalada muqdisho uu ka soo baxay nin oday ah kaasoo ay xirteen saraakiil doonayay inay kala wareegaan dhul uu isagu mas-uul ka yahay isku soo wada duub oo siyaasigan ayaa sheegay in dowladda federaalka ay haatan u xidhan yihiin dad badan oo shacab ah oo aanay jirin cid ay wax ka galabsadeen kuwaasoo weliba u badan dad aanan haysan cid u dooda
sida warkan uu ku faahfaahinayo weriye maxamed ciise walaayadda islaamiga ah ee shabeellaha hoose iyo odayaasha dhaqanka ee gobolka ayaa ku heshiiyey qodobo dhowr ah kadib dowro loo qabtay waxgaradka munaasabadan oo ka dhacday kunya barow ayaa waxaa loo qabtay nuqabada gobolka shabeellaha hoose taas oo gunaanad u ahayd dowro loo qabtay nuqabada dowradan ayaa inta ay socotay waxay ku qaateen casharo kala duwan waxaa ka soo qaybgalay halka ay xafladdu ka dhacaysay culimo odayaal dhaqan waxgarad iyo mas-uuliyiin ka tirsan mujaahidiinta al-shabaab afhayeenka odayaasha dhaqanka ee shabeellaha hoose suldaan maxamed mayow ayaa go'aamo ka soo baxay wilaayada iyo odayaasha dhaqanka ee shabeellaha hoose goobta ka akhriyey allaha jilsadan mubaarakada maanta isuka ay keenay oo xafladan ikhtiitaamka ah kulan oo dowro socday saddex maalmood insha allahu dowradaas wax badan kitaabo badan ayaa lagu qaatay waxaana ka soo baxay walaayada iyo micnaha odayaasha nuqabada gobolka markay wax badan isla fadhiyeen go'aamo sagaal iyo toban qodob ka kooban qodobadaas ayaan hadda akhrin doonaa insha allah hadduu ilaahay ka raali noqdo awal qodobka koowaad kow gaarsiinta beelaha dacwada rabbi iyo muujinta ku dhaqanka shareecada islaamka labo ka soo aroorinta beelaha dhaqaalaha lagu koryeelayo diinta saddex ku boorinta beelaha ka qayb qaadashada jihaadka iyo ka hortaga cadowga duulaanka ah afar ka hirgelinta deegaanada beelaha furashada macaahiidda sharciga ah shan ka shaqaynta isdhexgalka iyo wadanoolaashaha beelaha iyo mujaahidiinta ansaar iyo muhaajiriin intaba lix fahamsiinta beelaha muhiimadda bixinta sakada iyo weliba u caddaynta xukunka qofka diidaa bixinteeda toddobo ka shaqaynta soo saaridda bayaan ay beelaha kaga beri noqonayaan dowladda riddada ah kuna muujinayaan garab istaagga mujaahidiinta siddeed wacyigelinta la shaqaynta wilaayada talobixin iyo ilaalinta nabadgelyada guud sagaal kafogaasho qabyaalad ka qayb qaadashada horinta dagaalbeeleed toban boorinta u gargaaridda masaakiinta fuqarada agoonta iyo musaafirka kow iyo toban boorinta ka horumarinta danta caamka ah danaha gaar ahaaneyd laba-iyo toban ka shaqaynta midnimada iyo nabad kuwada noolaashaha qabaa'ilka deriska ah saddex iyo toban wacyigelinta sidii looga towbad keeni lahaa la shaqaynta gaalada iyo murtadiinta iyo weliba ka digidda inay dad kale ku biiraan afar iyo toban wacyigelinta daryeelka iyo ilaalinta xarumaha caamka ah shan iyo toban wacyigelinta baabi'inta xuduudaha been abuurka ah ee cadowgu dhex dhigay qabaa'ilka muslimiinta ah lix iyo toban ummadda in la fahamsiiyo inay saddex arin shirko ku yihiin sida daakha biyaha iyo dabka marka laga reebo hantida gaarka loo leeyahay toddoba-iyo toban ka hortagga dadka ku howlan samaynta soohdimaha iyo xirmooyinka aan munaasabka ahayn siddeed iyo toban wacyigelin caafimaadka waxbarashada wax soo saarka iyo nadaafadda sagaal iyo toban ka hortagga xaalufinta deegaanka sida guridda dhuxusha dhoofinta shinnida iyo dheemanka fiiro gaar waxaa mamnuuca u adeegsiga dana gaar ah xilka iyo xubinnimada golaha dhaqanka ma ahan markii ugu horraysay oo dooro loo soo gebagabeeyo odayaasha dhaqanka ee shabeellaha hoose haweenka muruqmaalka ah ee ku dhaqan magaalada hargeysa ayaa ka cabanaya shaqo la-aan waa ka nuuryacay duruus haween badan oo muruq maala islamarkaana ku shaqaysta xifradda dhardhaqidda oo ku nool magaalada hargeysa ee xarunta gobolka waqooyi galbeed ayaa ka cabanaya shaqo la-aan iyo daruufo nololeed haweenkan ayaa sheegay in uu saameyn ku yeeshay cudurka coronavirus iyadoo uu go-ay xiriirkii ka dhexeeyay dadkii ay dharka u meyri jireen iyo iyaga haddaba waa kuwan iyagoo cabiraya xaaladooda waxaanu soo fadhiisanaa lixda subaxii waxaananu ka dareennaa lixda maqhribnimo annagoo waxalaali wax camala aananu gacanta ku haynin waxaana naga xidhay shaqooyinkii xanuunka xanuunkan covid neiteen aad iyo aada bayd waxa weyaan duruufta dumarkaa dhulka ula dhacday markii horeba iyagoo iska ciirciiraya oo waxa weeyaan laangadhaynaya lugtii ay ku laangadhaynayaanna waxaa qabtay koronafayras dumarkaasi lixda iyagoo bulaaqureecay halkaa yimaadaan waxaanay ka kacaan lixdeeda iyaga oo waxa weeyaan aan qureecanin waan ad arkaysaa dumarkaasi halkaa ay ku dayacan yihiin waad arkaysiin hooyooyinka halkaa aad iyo aad ugu daranyaysan kiroolayaal baannay hanti ma lihiin waxa weyaan dumarka halkaa fadhiistaanu nahay ee dharka maydha aban maydhna waxa weeyaan camalla'aan baa nugu dhacday inkastoo ay habbooneed in haweenku ay guryahooda iska joogaan oo noloshooda iyo biilkoodaba helaan haddana daruufta ayaa u diiday waayo waxay intooda badan gacanta ku hayaan carruurtooda oo agoon ah oo aanay jirin cid ku garab siinaysa haweenka oo keliya ma ahan dadka ku dhiban magaalada hargeysa balse waxay shaqo la-aanba ani haysaa dhallinta taasoo keentay in bil weliba ay tahriibaan ehelada wiilal dhalinyaro ah oo ay dowladda federaalka ah ka dhigtay calooshoo duushaqaystayaal ka dagaalama dalka liibiya ayaa arrintaas cabasho badan ka muujiyey walaalkeen hashim cabdinaasir ayaa warkan inoo akhrinaya haween isku soo bax ka dhigay magaalada muqdisho maalintii shalay ayaa dowladda federaalka ku eedeeyey in ay wiilashoodii si dhagar ah uga kaxaysatay iyadoo loogu sheekeeyey markii hore in waddanka qatar loo qaadayo waxbarasho ahaan laakiin waxay sheegeen in ay maqleen in wiilashoodii laga dhigtay calooshad u shaqaystayaal loona kaxaynayo dagaalka ka socda waddanka liibiya
oo bannaanbaxaan aan bannaanka ugu soo baxnay ilmaheenni oo naga maqan wiilashaas oo nagala qaaday sannadkii hore bishii tobnaad shan iyo tobankeedii oona lagu yidhi waxaa lainkuu kaxayna qatar hadda laakiin waxaa noo soo yeedhay in ilmihii lagu daadgureeyey saxaaraha liibiyo waxaan isugu nimid annagoo dadweynaha oo hooyooyin oo hooyo soomaaliyeeda waxaan ka cabanaynaa awlaaddeeda ilmahayaga oo yar yara oo maxay ahayta nin labaatan jir iyo siddeed iyo toban jir iyo sagaal iyo toban jiryo ah dhahay maxaa iniin soo yeeri doona ayaa maanta waxaa noo soo yeertay in ilmahayagii liibiya lagu taageerayo oo dagaalka liibiya ay ka qayb qaadanhayaan dhibaatada jirta waad dareemi kartaa hooyo wax dhashay waad dareemi kartaa waxaan codsanaynaa ilmahayagii si degdega in dawladdu jawaab cad ay naga siiso annaga waa dhibaataysannahay hooyo dhibaataysan baanahay cunugayga meelaan u raadiya ma garan karo haddaan raadin karo waan raadin lahaa kuwaad dhashay madaxweyne gadaal u fiiri ilmahaaga adduunka ku laydhsanaya gadaal u fiiri annaga xabaddaas dhexdeedaan taagannahay hooyo soomaaliyeed baanahay meeshaasaan taaganahay inta ila taaganna waa ila dhi- waa ila mid waxaa iga maqan wiil saacaddaasna waa la ahay dowladdaa naga qaada meelay geeyeenna ma naqaan nolol iyo geerina ma haysano sidoo kale waxay sheegeen in ay sii wadi doonaan bannaanbaxyada haddii loo keeni waayo wiilashii laga qaatay ilmahaani si degdeg ah oo degdeg ah in nagula so ama nugula nagula keeno haddaan naloo keenayn maqal iyo muuqaal nagala tuso haddaan la yeelayn bannaanbaxa ma joojinayno inaan bannaanka u soo ilaa madaxtooyo maya maya maya bannaanbaxa waa wadaynaa jooji mayno ilaa intaan ilmaha yaga ama fur fiican ka helayno ama ilmaha yagna lasoo tusaayo
waxaan maqalnay in liibiya la geynayo lagu daadinaayo saxaraha carruurteenna waa u baahannahay habeen iyo maalina u baahannaha ma seexanno ma hoyano hadduusan noo keenin bannaanbaxa ma kala joojin doono mana kala joojinayno dhallinyaro loogu sheekeeyey in waxbarasho dibadda ah loo qaadayo ayaa dalka dib loogu soo celiyey iyagoo meydad ah kadib markii ay ku soo dhinteen dagaallo ka dhacay waddamo kala duwan oo caalamka ah dhowaan ayay ahayd markii inta badan warbaahinada oo ay ka mid tahay alfurqaan ay baahiyeen in turkiga uu doonayo in uu dagaalka liibiya u qaado ciidamo soomaali ah oo asagu si gaara u tababartay sarkaal hore uga tirsanaa ciidankii soomaaliya ayaa ka hadlay maamulada soomaalida ah ee shisheeyaha itoobiya ugu horeeya oo la shaqaynaya isagoona geesta kale soomaalida baaq u diray cabdulaahi yaasiin jaamac ayaa warkan inoo soo jeedinaya bakaal ismaaciil jecir oo horey uga tirsanaa ciidamadii milatarigii soomaaliya ayaa waxa uu sheegayaa in maamulada soomaaliya iminka ka jira ee shisheeyaha la shaqaynaya aanay waxba ka duwanayn amxaarada dalka ku soo duushay wuxuu sheegay in iyada ay la mid yihiin maxaa yeelay buu yidhi waxa ay ku shaqeeyaan awaamiirteeda waxayna siiyeen dhaqaalihii dalka iyagoo ciidanna u ah
cadowga intaasna aan ismarinaynay oo soo jireenka ahaa oo hadaalowda markii laga soo qaado intaan taariikhda ku hayana axmed guri oo sayid maxamed cabdilxasan laga soo bilaabo intaasoo waqti dagaalku naga dhexeeyey oo gaalaad ahaa oo diin ahaan marka taarikhda islaamka loo fiiriyo nimankii kabcada ku duulay ahaa oo haddana nebi maxamed noo sheegay calayhi salaatu wasalaam oo yidhi aakhir kabcada dumin doonto nooloo sheegay nimanka noocaasa oo cadaawadooda iyo dhibkooda iyo haddii alla kuuda hagardaamadooda meeshaas imaras nimanka marka la saftay oo kuwana la soo duulahayo kuwana waa walaalahana leh kuwana dekadaha siinaya horta kuwaas waxaa weeye meeshii amxaaradaas ay martay bay mareen oo ayagiiyo diiniga ayaga islaamnimo way kala tageen hadda gaalna ama ha caddaada ama ha madoobaade marba hadduu qofku diinta islaamka ka tago waa gaal kii saliimiga ahaa iyo hadda ayaga ayaga hadda daran waayo ayagoo muslim sheeganhayay oo soomaali ahaa iyay inta ridoobeen oo ka tageen diintoodii bay marka iyay waxay raaceen marka gaaladii noocaas cadowga ahayd asigoo hadalkiisa sii wata wuxuu madaxda dowladda federaalka iyo dowlad goboleedyada ugu baaqay inay allah u soo noqdaan islamarkaasina ay ka tanasulaan qorshahay kula shaqaynayaan shisheeyaha kala duwan ee dalka ku soo duulay ilaah idamkii way baabi'i doonaan kuwa ay hadda u sabcinhayaanna wax darajo ah iyo wax maxaan ku rahdaa xurquun ay ka helayaan lama arko waxaan dhihi lahaa marka war hooy kolba waad dhunteene kolba waa dhunteene inta gooro goor tahay toobadkeena oran lahaa toobadkeena oo ilaah u soo noqdo oo dalkiinna cadowga ku soo duulay had aad garab siinaysaan oo aad dhufaysa kula jirtaan dekadaha iyo dalka aad u saxiixaysaan beri amxaara waa la yaqaana haddii amxaara wax ku tarayso cabdillahi yuusuf ay wax ku tari lahayd cabdillahi yuusuf intaasoo sana haddaan la kuu diin u shaqaynhayay aakhir waa raacdeeyeen cabdillahi yuusuf kama fiicnidine saasaa la idiin geli doona aakhirkiin kolkay idin dhuuqaan oo haddaanu idinka dhammaysaan dhacaanka iyo saas idiin geli doonaan dalkan haddaadan wax u taraynin cadowga ka daaye haddaadan wax u taraynin oodnan la diriraynin diintiina islaamiyada aadn u soo noqonayn cadow garabkiisa ka baxa islaamkaan la dirirhaya ayagu wax kale helaanba cadow garabkiisa ka baxaan leeyahay bakaal ismaaciil jaceer waxa uu baaq u jeediyey dadka soomaaliyeed ee dalkoodii la haysto waxaa weye oday gaal horta waa diiday inuu seexdo mar hadduu oday gaal inuu seexdo diiday odayaasha waxaan leeyahay soomaaliya ama muslimiinta ah inaad adinku jiiftaan mar hadduu oday gaala inuu seexda diiday oo dalkiinna ku soo duulay oo diintiinna ku soo duulay oo cirdigiinna ku soo duulay oo naftiinna iyo haweenkiina iyo gabdhihiina ku soo duulay inaad horta adinku aseexataan oo hurudaan waxaa weeye arrintaas ayadaa waxaa weeye gunnimo waaye gunnimo waaye inaad haddaa ka dhidhisaan baa loo bahaya odayntaasaan iiraa dhallinyaroy wiil xun oo buuryaqab ah oo maqalla ka soo duulay kambale ka soo duulay ama burundi ka soo duulay oo buuryaqab ah oo qayrkiina oo gaal adigu haddaad dhimaataan oo shahiidaan aad janna ku gelaysaan asagu haddaad dishaan oo naar ku gelahaya wiilkaas asaga ahaa magaga waalidiintiinni iyo gabdhihiinni iyo hooyaashiinni iyo dalkiinni iyo diintiinni iyo cirdigiinni dee haddaan ku takraflanaya adinkuna banooni iyo haddaan la kuu didin waxaan haddaan la kuu didin aan ka helaynin nacaf aan lahayn ayaad waqti isaga dhumaysaan wadanka soomaaliya waxaa duulaan ku jooga shisheeye cadaan iyo madowba leh waxaana xusid mudan in shisheeyuhu uu dhidibada u taagay amaba aas-aasay maamullo asiga danihiisa ka shaqeeya kuwaas oo naf iyo maalba u horaya in qorshihiisu si rasmi ah u dhaqan galo laakiin waxaa xusid mudan inay jiraan dad soomaaliyeed oo arrintaasi ka dhiidhiyey islamarkaasina la dagaalamaya shisheeyaha soo duulay iyo inta garabka iyo gaashaanka u ah warkan dhegaystayaal saaka waxaad ka dhagaysanaysaan raadiyaha alfurqaan dowladda maraykanka ayaa albaabada isugu dhufatay qunsuuliyaddii shiinaha ee magaalada houston ciidamada ammaanka ee dowladda maraykanka iyo saraakiil ka tirsan waaxda f b a da maraykanka ayaa gudaha u galay dhismaha qunsuuliyadda dowladda shiinaha ee magaalada houston ee dalka maraykanka iyagoo baaritaan ku sameeyey qalabyada shaqo ee u yaala qunsuuliyadda dowladda maraykanka ayaa soo rogtay amar qeexaya in gebi ahaanba albaabada la isugu dhufto qunsuuliyadda shiinaha kadib markii ay ku eedeysay inay ahayd goob lagu jaasuuso maraykanka iyo danihiisa wasiirka arrimaha dibadda ee maraykanka mike bombeyo oo hadlay ayaa tilmaamay in qunsuuliyadda shiinaha ee magaalada houston inay ahayd goob lagu jaasuuso maraykanka islamarkaana lagu xado hal abuurada ay leeyihiin dadyooga kale shiinaha wuxuu naga xaday hal abuurada fakar iyo asraar ganacsi oo qaali ah taasoo keentay in lagu khasaaro malaayiin shaqo guud ahaan waddanka maraykanka ayuu yidhi wasiirka arrimaha dibadda ee maraykanka mike bombeyo dhanka kale dowladda shiinaha si caro leh ayay uga jawaabtay tallaabadan iyadoona ku tilmaamtay tallaabada uu maraykanku ku xiray qunsuuliyaddooda in lagu tumanayo xeerarka caalamiga ah iyo balamihii hore loo galay waxay dowladda shiinaha u cod ku martay inay sida ugu habboon ugu bixin doonto jawaab waafi ah tallaabada ay qaaday dowladda maraykanka dagaalka qabow ee u dhexeeya maraykanka iyo shiinaha ayaa cirka isku sii shareeraya waxaana labada dowladood ka dhexeeya loolan xagga dhaqaalaha ah kaasoo sababi kara in markii dambe uu isku rogo mid milatari warkii aad kala socoteen idaacadda alfurqaan dhegaystayaal saaka waynaga inta